labada ujeedo shirka laga leeyahay midda hore tahay lagu garashado qaabka wanaagsan ee uganda kula dhaqanto qaxootiyada iyo barakacayaasheeda gudaha mid walba ha noqotee iyo midda labaad oo ah in lala qaybsado hal milyan iyo saddex boqol oo kun wax yar oo sahlan ma aha dhaqaalaha dalka waana dalka dhaqaalihiisa aad iska garan kartid in caalamka ay ay kala qayb galaan hadda ilaa yurub dad ka socday dad carabaha imaaraadka ka socday dad ama dawlado ay qaxooti ka joogaan ama dawlado deeqbixiyaale safaarado hay-ado waxbixiyo kulliyaa wufuudda la kala socday oo meelaha soo wada arkayay maantana marka waxaa la rabaa in la acknowledgementgaas waxa la yidhaahdo oo oo oo lagu garowsanayo dadaalka ay sameeyeen iyo qorshe wanaagooda iyo yabooha maxaa dhaqaale ah loogu yaboohi karaa waxay qorshaysteen ayaga ilaa sideed bilyan oo sanad kastaba laba bilyan oo kamida qorshuhu yahay qorshe ah oo deegaanadaas ay dadka maadaama muwaadiniin ay ka dhigaan lagula horumarinayo ay rabaan inay ku horumariyaan